madaxweyne aan usii socono dhinaca sool iyo sanaag magaalada laasacaanood gacanta somaliland bay ku jirtaa ma xoog baad ku haysaan mise waa rabitaan dadku ay ka yimid dee horta rabitaan baan ku haynaa dadku badh badh xagga awaraasanaa wuu jiraa laakiin maanta anigu waxaan qabaa muddo badan baan dul taagnay in laascaanood ilaa rabitaankii dadka u yimidna anagu laascaanood ma tegin marka rabitaanka dadkan ku joognaa dadkana waxay leeyihiin xoog baad ku joogtaan odayaal dhaqameed waxay sheegeen haddii aydan ka bixinna inay dagaal idinku qaadayaan taasi madaxweyne maxaad ku sharaxi horta horta waxaan kuu sheegayaa odayadaasi waxay rabaan iska ilaadaan horta annaku waxaan ka hadlaynaa somaliland xuduud bay leedahay territorial integrity inaan gaadhno weeyi sidaan rabna waan ku tagnay xuduudaha iyaga inaan tagno soomaaliya laba daloo isku biiray ahaayeen dalkan saddexaad ee dhex abuurmay waa dal aanan jirin oo khayaal ah ee puntland lagu sheego laba dal oo keliya baa historyga soomaalida jiray somaliland aan soomaaliya oo la yaqaano xuduudaheega somaliland waxa ay gaadhaysa waxa weeyaan xuduudaheeda inay gaadho ninety one baana dadka beelaha somaliland ku heshiiyeen inay ka go-een somaliland including kuwa salaadiinta iminka go-aanada halkaa kasoo saareen sheegayso laakiin madaxweyne waxaa la leeyahay xuduuddaa hore xuduud baa ka dambaysay afartan iyo sideed sano kalea kasii dambaysay oo soomaalidu jamhuuriyaddii soomaaliya ahayd xaq ma u leeyihiin inay ama somaliland ku biiri karaan ama puntland ku biiri karaan ama soomaaliya ba ay la sii joogi karaan bay labadaa xuduudood unbaa diraya xuduud kale oo adduunka laga aqoonsanyay ma jiro madaxweyne hadda haddii waxaa jirta guddi uu madaxweyne ku-xigeenku hogaaminayo oo arrimaha sool iyo sanaag qaabilsan in haddii laascaanooda haysaan markaa ma kusii daraysaan dhinacii kale ee sanaag dee sanaagna waaba joognaaba ilaa meel baran ilaa dhahar ilaa meel kasi waanu joognaa marka meel laga maqali ma jiro hadaaftimii iyo dhulkii oo dhan waxa weeyaan waa tegaysaan waan joognaa ha iminkaba waan joognaa aan dhinaca kale usii socono madaxweyne arrinta ka taagan soomaaliya dagaalada maaragtay ka socda ciidamada etoobiyaanka ee ku jira gaar ahaan magaalada muqdisho aragtidaada dee horta taa dawladda koonfurta soomaaliya ay samaysteen baa ciidamada etoobiya u yeedhatay oo yidhi kaaleo naga caawiya oo maamulka iyaga nala dhisa marka anigu waxaan qabaa rabitaankoogay ku xidhan tahay maalinta iyaku ay go-aansadaan inay yidhaahdaan etoobiya waan isku filanahay naga noqdana anigu waxaan aaminsanahay sidaan maradaan arkay prime ministerkana uu ii sheegay in etoobiya markaasi aynan dan gaara ka lahayn iskaga tagayso marka waxay ku xilan tahay cabdullaahi yuusuf iyo maamulkiisa iyo codsigii ay marka hore etoobiya ka ogolaadeen marka dambena iyakay ku xilan tahay naga noqdo inay yidhaahdaan waan isku filanahay dad fara badan waxay usoo dhigayaan etoobiya inay qalad gashay gelitaankaasi ay gashay soomaaliya koonfurteeda sidaasi ma kuula muuqataa inay qalad ahayd dee horta ninba wuxuu rabo odhan karaa laakiin yaa u yeeray marka hore etoobiya oo ku casuumay inay yimaadaan halkaa dawlad ay sheegteen koonfurta soomaaliya oo halkaa ay ka dhiseen iyo baarlamankogiiba saxeexay oo ogolaado oo yidhi hanoo yimaadaan etoobiya iyo iyaka iyakaa ogolaaday rabitaankooga ku yimaadeen iskama yimaen etoobiya marka madaxweyne dawladdaas koonfurta miyaad ictiraafan tahay sida hadalka udhigayso dee koonfurta soomaaliya anu aqoonsanahay anigu inay dawladu yihiin ma aqoonsanin koonfurta soomaaliya iyo somaliland inaan kala nahay baan anigu aqoonsanahay in in badan dawladda etoobiya iyo waddankan maraykanka iyo waddamo kaleba waxay sheegaan geeska africa soomaaliya inay argagixisa joogto adiga waxa weya madaxweyne daahiryaal ahaan sideed u aragtaa arrintaa adduunka o dhan bay argagixisa joogtaa halkaa un ma joogto adduunka o dhan inay joogtaan ogtahay adba annaka dee qaar argagixiso dad laayaaba jiro noo xidhan oon xukunnayba maogtahay marka argagixisadu way joogtaa baad leedahay dee meel ayna joogin adduunka ma jiro ma nin baa odhan kara waddan waddan gaaray joogaan lama odhan karo de de are everywhere waxaa si gooni afartan loogu fiiqaa matalanba soomaaliya koonfurta soomaaliya oo dagaalada laleeyahay waxay lugta ku hayaan dagaalkii argagixisada taa waxaa horta taa waxaa sii xoojiyey dhalinyaradii meesha yimid ee yidhi waxaan nahay maaragtaanay islaam oo jihaad baan kula jirnaa kuwaasaa calaamada dhabtaa keenay awel dee dadka unbay lamid ahaayeene way muujiyeen baan anigu qabaa kuwaasi inay argagixiso u shaqaynayaan oo dadka o dhan la dagaalamayaan oo jaararka o dhan la dagaalamayaan may qarsooneyn way ku baaqayeen oo markasta way ku hadlayeen ilaa iminkana way ku hadlaan
waxaa jira eedeymo inta badan dhinaca puntland ka yimaada oo hadda nimanka farta aad ku fiiqday iyo caasimaro inaad xidhiir la leedihiin xidhiirkeenu intee jiraa waxba kama jira iyagaa nooga dhow baan odhanayaa kuwa annaka lagu eedeynaya asmara inay nooga dhow yihiin baan aaminsanahay
madaxweyne marka la fiiriyo toddoba-iyo tobanka sano somaliland dalka gudihiisa dadka jooga iyo dibaddiisuba waxay xukuumadaada iyo mid kastaba ay ka rajaynayeen waa aqoonsigii xaggee buu marayaa horta aqoonsigu dukaan laga iibsado ma yaallo beelaha caalamku ku xidhan yahay siday loo aqoonsadaan laakiin annaku waxaan qabaa intii aan joogay inaan dadaal badan sameeyey africa waan tagay laba jeer baa afrikada lagaga hadlay qadiyada iyada beesha caalamka ayay ku xidhan tahay horta aqoonsigu waanaynu ka raadinaynaa
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dalka la baxay somalilan daahir rayaane kaahin oo isagoo jooga magaalada hargeysa khadka telefoonka ugu warramayey maxamed xaaji xuseen oo v o e da ka tirsan